kulan wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala jaan qaadaya oo meel kastaoo dunida dacaladeeda ka joogtaan halkan waa raadiyo dalsan waxaad kusoo dhawaataan warka duhur qodobada ugu waaweynna waxaa ka mid ah
ciidamo ka tirsan somalilan oo la wareegay in degmada boocamme ee gobolka soolo madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyaha golaha shacabka oo ka wada hadlay samatabixinta iyo marxaladaha kala guurka ee magaalada muqdisho
madaxweynaha somalilan oo u hambaliyeeyey shacabka ku dhaqan dalka soomaaliya weliba dowladda federaalk ee soomaaliya dawaatan hoggaanka loo doortay
ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa madaxtooyada ku qaabilay madaxweynaha maamul goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland
jubbaland oo madaxweynaha cusub ee dowladda federaalka ugu baaqday inay dib gacanta loogu soo geliyo maamulkaasi
ra-iisul wasaare rooble oo madaxweynaha cusub ee la doortay ugu baaqay inuu dalka ka ilaaliyo mulkiile
waaratay dibadda
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
meel kastoo dunida dacaladeeda ka joogtaan aan ku bilowna wararkii oo faahfaahsanay ciidamo ka tirsan somalilan oo la sheegay inay la wareegeen degmada boocama oo ka tirsan gobolka soor waryahaga cabdisalaan juula shaakir warkan haynoosyaanba qaado wararka aan ka helayno degmada boocama ee gobolka sool ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi saaka ay la wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa militariga somalilan kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay deegaano u dhow magaalada boocane dhaqdhaqaaqyo ka waday ciidanka somalilan oo watay gaadiidka nooca dagaalka ayaa gudaha u galay degmada boocame islamarkaana la wareegay gacan ku-haynta degmadaasi sidoo kalena la sheegay in ay calanka somalilan laga taagay xarunta degmada iyo sidoo kale saldhigga ciidanka ee somalilan qaar ka mid a dadka deegaanka ayaa laga soo xigtay ciidanka militariga somalilan ee qabsaday degmada boocame ay halkaasi ka sameeyeen dabaaldegyo ku saabsan xuska siddeed iyo tobanka meey ee somalilan u aqoonsan tahay inay ka go-day soomaaliya inteeda kale oo maanta ku beegan munaasabada kala munaasabado kala duwan oo waaweynna ay ka socdaan maanta gudaha somalilan ciidamada somalilan ayaa labadii sano ee u dambeysay la tilmaamay inay wadeen qorshe ay ku doonayaan inay ku qabsadaan degmada boocame waana degmada ay gobolka sool ee somalilan gacanteeda ka maqneyd in muddo ah maamulka puntland ayaa weli ilaa iyo hadda ka hadlin qabashada ciidamada maamulka somalilan ee boocame iyo sidoo kale labada maamul ee somalilan iyo puntland ayaa waxaa horey u dhex maray dagaalo dhaliyay khasaare kala duwan oo ku aadan degmadaasi ma jirto waxwar oo kasoo baxay dhanka maamulka puntland oo ku aadan sheegashada ciidamada somalilan ay sheegteen inay la wareegeen gacan ku-heynta degmada boocame ee gobolka sool ka tirsan sidoo kale maanta ayaa waxay ku beegan tahay xuska siddeed iyo tobanka mey oo somalilan ay u aqoonsan tahay in maalin gooni ay u tahay kana go-day soomaaliya inteeda kale arrintan ayaana waxay kusoo beegmeysaa siddeed iyo tobanka mey oo ah maanta oo somalilan gudaheeda ay ka dhacayaan munaasabado kala duwan oo ku weyneynayaan xuskan iyaga gaarka u ah sida ay sheegeen
madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyaha golaha shacabka ayaa ka wada hadlay xaaladaha kala guurka ee dalka kadib doorashadii ka dhacday muqdisho salebaan adaala ayaa warkan faahfaahintiisa inoo haya madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa maanta oo arbaco ah waxa uu kulan gaar ah la qaatay gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe kulanka madaxweyne xasan sheekh iyo gudoomiyaha ayaa waxaa looga wada hadlay kawadatashi ku saabsan xiliga kala guurka ah maadaama laba maalin ka hor la doortay madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wararka ayaa intaasi waxaay kusii darayaan in kulanka inta uu socday looga arrinsaday sidii loo dardargelin lahaa qabsoomidda munaasabadda xilwareejinta madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyadoo shalay farmaajo uu magacaabay guddiga qabanqaabada munaasabadda xilwareejinta waa kulankii labaad oo ay yeeshaan madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka federaalk soomaaliya sheekh aadan maxamed nuur sheekh aadan madoobe tan iyo markii la doortay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud madaxweynaha la doortay ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa magaalada muqdisho ka wada kulamo salaan iyo duca ah waxaana uu la kulmay madaxda maamul goboleedyada iyo safiirada ku sugan caasimada muqdisho
waa mahadsan yahay salebaan alcadaala madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi oo maanta ka hadlayey munaasabadda xuska sideed iyo tobanka mey oo ku beegan soddon sano ka hor markii somalilan ay sheegtay inay ka goday dhammaan gobolada kale ee soomaaliya madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa markii u horreysay waxa uu ka hadlay doorashada shan iyo tobanka mey ka dhacday magaalada muqdisho ee caasimadda dalka soomaaliya taasoo madaxweynaha tobnaad ee soomaaliya loogu doortay mudane xasan sheekh maxamuud oo horegarhka soomaaliya ugu soo qabtay oo ah madaxweynihii sideedaad ee soomaaliya madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa sheegay inuu soo dhoweynayaan doorashada ka dhacday soomaaliya waxna uu sheegay inay tahay doorasho ku dhacday si nabdoon waxna uu hambaliyeeyey sida labada madaxweyne isku salaan qaadeen isla markaasina si heshiis ah ay doorashada u wareejinayaan muuse biixi cabdi oo hadlay wuxuu yidhi koob iyo soddon sannadood oo aynu kala maqnayn koob iyo sagaashankii ilaa maanta walaaladeen kamaynaan helin waxgarabshiya kamaynaan helin garqaadasho waxay isku raacsanyiin dhammaantood inaanu nahay gobol ka mid ah oo aan naga aan odhan karin xor baanu aan sheegan karin kii u horreeyey ee madaxnimo loo doortay carta lagu doortay hadda ka soo qaado ilaa kaa shalay la doortay taladaa waa ka sameeyey waa yaab hal qodob baanu sheegayaa walaaladeen ninkii la odhan jiray wiil waal waxaa laga hayaa oo malaha nin aad iyo aad dhibaatooyin badanka ugu hayay wada wadayo ragga walaal wuxuu ku dhaamo waaye haddaanu somaliland nahay haddaan ka mid ahay odayaasha somaliland maanta ugu da' weyn ugu waaya aragsan dagaaladii waxaa soo maray annagu halkaasaanu taagannahay walaalayaalow wadnay oo wadnayo walaalo wax dhaamo garan weyne inaad nala garataan baanu jecel lahay oo aydaan isdiisiin somaliland farintaan u diraya waa taa madaxweynaha
kaasina waxa uu ahaa madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi oo ka hadlayey siddeed iyo tobanka mey ee maanta laga xusay deegaano ka tirsana somalilan ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya maxamed xuseen rooble ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha maamulka jubbaland ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe waraalka soo bax xafiiska warfaafinta ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in kulanka labada dhinac looga hadlay gabagabadii howshii doorashada dalka ee guusha kusoo dhammaatay ee madaxweynaha cusub loogu doortay xasan sheekh maxamuud madaxweyne axmed madow ayaa ra-iisul wasaaraha uga mahadceliyey sidii uu hogaamiyey howshii doorashada dalka ay weliba dhabar adayga u muujiyey inuu uga maradhaliyo doorashadii dalka kusoo dhammaatay si nabad ah axmed madow ayaa sheegayna doorashadii madaxweynaha tobanaad ee dowladda loogu doortay xasan sheekh maxamuud ay ahayd mid kusoo ilaatay si nabad ah islamarkaana rooble uga macdiliyay howshii doorashada dalka iyo weliba dhabar adeega u muujiyey madaxweynaha jubbaland axmed madoobe ayaa ka mid ahaa madaxda magaalada muqdisho ugu yimid ka qaybgalka doorashadii madaxweynaha soomaaliya laba maalin ka hor loo aqoonsaday lagu qabtay caasimadda dalka soomaaliya ee muqdisho
jubbaland oo madaxweynaha cusub ee soomaaliya ka codsatay inuu gacanta gobolka gedo dib ugu soo celiyo ju- maamulka jubbaland maamulka jubbaland ayaa waxay sheegeen madaxweynaha cusub ee dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ay ka rajaynayaan inuu gacanta jubbaland dib ugu soo celiyo maamulka gobolkaasi ee koonfurta soomaaliya wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland maxamed oo la hadlay idaacadda b b c da ayaa waxa uu u waramay islamarkaasna uu sheegay in xasan sheekh maxamuud ay ka codsanayaan in gacanta lagu soo celiyo gobolka gado dowladda madaxweynihii hore ee maxamed cabdulaahi farmaajo iyo maamulka jubbaland ayaa saddexdii sano ee lasoo dhaafay waxay si adag iskugu hayeen gobolka gado gado ayaa waxaa farmaajo iyo madaxweynaha maamula maamul goboleedka soomaaliyeed jubbaland ay si adag iskugu hayeen maamulkaasi waxaa wasiirku intaasi ku daray inay sidoo kale doonayaan in dib heshiisiin laga sameeyo gobolka gado maadaama uu khilaaf taagnaa sanooyinkii lasoo dhaafay wasiirka wasaaradda warfaafinta maamul goboleedka soomaaliyeed jubbaland solobaan axmed maxamuud warfaa ayaa waxa uu farta ku fiiqay in dowladda cusubi ay u dhag raariciso go-aanka ay soo saareen waxaana uu ugu baaqay madaxweynaha cusub ee la doortay inuu si deg deg ah arrintaasi u maqlo dowladdii maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa gobolka gada ka ku daabushay ciidamo aad u tiro badan kuwaasoo ahaa kuwa dowladda federaalk soomaaliya waxaana la sheegay in halkaasi loo geeyay nabad ilaalin iyo sida ay u sugi lahayn amniga gobolkaasi
ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya ayaa u sheegay madaxweynaha cusub ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu iska ilaaliyo inuu dalkan uu yeesho milkile arrin walba wax looga hadlayo isagu go-aamiya ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya halgaarsiinta maxamed xuseen roble oo ka hadlayay doorashadii madaxweyne oo maalmaha ka hor kusoo baxay xasan sheekh maxamuud ee la do- loo doortay madaxweynaha dowladda soomaaliya ra-iisul wasaare robre oo waraysi dhinacyo badan taabanaya c v o eda ayaa waxa uu sheegay in madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu ku yimid doorasho xalaal oo ahayd midii ugu fiicnayd dalka ka qabsoontay uuna yahay madaxweyne soomaaliya dhan isku hayn kara islamarkaana duniyada inteeda kale isku hayn karaa waxaanu rooble ugu baaqay madaxweynaha tobanaad ee jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud inuu si degdeg ah u qabto waxa uga qabto amniga dalka uu xusay inuu marayo heerkii ugu xumaa inuu wax ka qabto dhinaca dhaqaalaha oo aada u liita isagoona tilmaamay in shaqalaan bahasan ay jirto xilligan kana shaqeeya sidii kor loogu qaadi lahaa dhaqaalaha dalka ra-iisul wasaare rooble ayaa caddeeyey inay talada dalka ay muhiim u tahay inuu siiyo raiisul- ra-iisul wasaaraha iyo isagu soo magacaabay xukuumaddiisa madaxweyne xasan sheekh maxamuud milkiile dalkan ka ilaali soomaali aday ku dooratay nin ku keensadana ma jirto go-aanka adiga ra-iisul wasaarahaaga iyo weliba inta xukunka kula joogta keliya haydi ku ekaato cid kalena hala cid kale ha ku aaminin ayuu yidhi ra-iisul wasaare rooble oo waraysi dhinacyo badan taabanaya si idaacadda v o eda dhinaca kale ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in herar kala duwan ay soo martay doog guungaaristii doorashooyinka dalka ee qabsamay waxaanu intaa ku daray in xukuumaddu ay dadaala xoogan gelisay sidii ay u gudbi lahayd caqabada siyaasadeed oo loo hordhigay si looga hor istaago dhammaystirka doorashada dalka ugu dambeyn ra-iisul wasaare roble ee xukuumadda waxa uu u sheegay in mar kale uu hambaliyay madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ee doorashadii dhacday uguna guulaystay madaxweynihii hore ee dalkaasi maxamed cabdulaahi farmaajo
saaxiibada hawada nagala jaan qaado warkoo inii akhriya anigoo cabdiwahaab cilgusha iyo shiina geedi waa naga intaasi saaxiibayaal fadlan qaybaha kale idaacadda dhagaha u sii raaraciya
wararkaad la haysaa hubsiima u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la hel yaabaa tala la hel